iyadoo muddooyinkii u dambeeyey dunidu ay kusii tallaabsanaysay horumaro kala duwan oo salka ku haya qalabka dhijitaalka ah oo maalinba maalintaa ka dambeysa wax kusoo kordhaya dunida ayaa haddana waxaa suuqyada habka online-ka ah wax looga iibsado ay yihiin kuwa ku cusub geyiga soomaalida qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada dhuubley ee gobolka jubbada hoose oo ku ganacsada habka casriga ah ee online-ka ayaa gabdhaha kale ee soomaaliyeed gaar ahaan kuwa jubbaland ku nool ugu baaqay inay kusoo biiraan habka casriga ah ee loo ganacsado waa dhawahay magacaygu waa leeli shariif ciidruus waxaan ka ganacsadaa kareemaadka dumarka ayaan sameeyaa gurigeyga ayaan ku sameeyaa waxaa igu kalifay maadaama aa guri joogto ahay oo hooyo caruur haysata a ahay meeshaas waxaa ka arkay jaanis ah in aa anoo gurigeyga joogo shaqaysan karo waxaa baaq u diraa dhammaan hooyooyinka guryaha joogo in ay si online ah u ganacsadaan hadday awoodaan waxaana ku dhiirigelinaa in ay fikrado la imaadaan aysan guriga iska dhex fadhinin waqtigooda uga faa-iideystaan iyagoo ilmahooda ku dhex jiro
magacaygu waa ridwaan mustaf khaliif waxaan ka mid ahay gabdhaha soomaaliyeed ee ayaga xifrado ay soo saarteen ku ganacsada si qaab online aha ayaan ka mid ahay waayo xifradaha muhiim waaye haddaad xifrad leedahay mar kastaba waa laguu baahan yahay marka inaad hal awuur yeelatid ood wax adi soo saaratid oo wax aada u muhiimsan gabdhaha soomaaliyeedna waxaan aada iyo aada ugu baraarujinayaa inay xifradaha bartaan haddii ay ku ganacsan karaan ayagoo guryahooda joogo ilmahooda haysta ha ku ganacsadaan haddii ay meelo furan karaanna ayagoo meelo furtay ha ku ganacsadaan